alxamdu lilaah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdih illaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah washhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah washhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aalih waasxaabih wman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin ama bacd waqad laa yakuunu mawjuudan fii maxalli lxukmi waqad laa yakuunu ljaamicu jaamici inuusan ahaana la arkaa mawjuudan ku laga helayo fii maxalli lxukmi maxalka xukunka wadaalika miteelkii ka taxriimi nikaaxi lxuri qofka xorta nikaaxiisa xaaramaynta la xaaraamtinimeeyoo kale weeye lilamati gabar addoona uu guursado licillati riqi lwaladi addoon carruurka addoonnimadiisa darteedaana loo xaaraamtinimeeyey waqad laa yakuunu huwa jaamici inuusan ahaanina la arkaa mawjuudan ku laga helaa fii maxali lxukmi maxalka xukunka wadaalika mitaalkiina ka taxriimi nikaaxi lxuri ninka xortaa guursashadiisa xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyoo kale wey lilamati addoon uu guursado licillati riqi lwaladi carruurka addoon inuu noqonaa darteedaana loo xaaraamtinimeeyo cilladaas darteeda loo xarimo waxaa dhici kartuu leey mararka gobol cillada inaysanba ku jirin maxalka xukunka asal waxaa la rabaa maxalulxukunka in laga helo cillada oo asalka maxalka ah iyo faraca maxalka ah labadaba in laga helo weliba xukunka marka lasoo gudbina maxalka faraca waa in cilladii laga helo sidaasu waa sida haalibka ahoo badan mararaa waxaa dhici karta cilladii kumaba jirto maxalka faraca oo xukunka loo soo gudbina laakiin waa arrin ka ratibmaayo ka dhalana waa arrin ka ratibmaayo oo ka dhalana cilladu maxalul xukunkaasay ka dhalaneen sida tusaale ninka xorta ah haddaan laba shardi leelin waa xaaraan gabar addoona inuu guursado shardiga koowaad waa inuu waayo dhaqaalihii uu gabar xora ku guursa lahaa oo gabdhaha xorta meerkoodii waa badan yihi marka waa inuu waayo shardiga labaadna waa inuu zino naftiisa uga boqo labada shardi haddii la helo gabar addoona waa guursan karaa markuu guursadana carruurkay dhashaaba addoonuu noqo sayidkii gabadhan lahaa a qaadaan toban carruurad u dhasho tobankooda waxaa qaadanaa ninkii gabadhan lahaa xoolo waa isagu iska leeyahay wey taasuna cilladii loo diidayay inuu gabadh addoona guursado carruurtaadiia addoomma noqonayaan qof kale iska qaadana mid beertu u dirsaa mid geeru u dirsaa mid waxa weyan dukaanku u dirsaa isagaa iskale day tobankuu dhasho saas darteed adoo heli kara waxa weeyaan gabarh xora inaad guursato xaaraanay kaatay maba kugu xirmaydo gabar addoona inaad guursato xaaraanay kaatay cillada loo xarimay marka nikaaxul amma weeye maxalka waxa xaaraanta waa nikaaxul amma nikaaxul ammadana kuma dhex jiro riqigu addoonnima kuma dhex jirto nikaaxa laakiin waa ka ratibmeen oo markuu guursado waxaa la suga walad oo addoonu inuu dhasho marka cillada haddeer fiiri maxalka xukunku waa nikaax xukunkuna waa xurmada iyo xaaraamnimada cilladuna waa riqulwalad riqulwalad marka ma aha macno ku dhex jira nikaax ee waa macno ka ratibmayo ka dhalan doona marka mararka gabalaa saas dhici karta sida qaalibka cilladu waxay ku dhex jirtaa maxalka xukunka laakiin marmara waxaa dhacda inayn cilladu kuba jirin maxalka xukunka ee macno ka ratibmayo ka dhalan doona ay tahy tanoo kaleba wey waqad laa yakuunu jaamic inuusan ahaanina la arkaa mawjuudan ku laga helaa fii maxali lxukmi maxalka xukunka wadaalika miteelkii ka taxriimi nikaaxi lxuri nin xora guursashadiisa xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyoo kale wey lilamati uu guursado licillati riqi lwaladi carruurka addoonnimadiisa darteed aa loo xaaraamtinimey doonk ayuu noqonaa carruurka sharax waqad laa yakuunu jaamic inuusan ahaanina la arkaa mawjuudan ku laga helaa fii maxali lxukmi ey qad yakuunu ljaamicu inuu ahaabaa la arkaa wasfan wasfi wasfigaasoo kayra mawjuudin aanba laga helayn fii maxali xukmi maxalka xukunka ilaa laakine annahu wasfiga yutaraqabu waxaa la sugaa wujuudu in la heli doono in la heli doono ayaa la sugaa in la heli doonaa la rajaynaaho la sugaa wadaalika mitaalkiina ka taxriimi nikaaxi lxuri ninka xorta guursashadiisa xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyoo kale wey lilamadka addoon uu guursado licillati riqil waladi caruurka addoonnimadiisa cilladeeda aanan loo xaaraamtinimeeyey fa ina riqa alwaladi caruurka addoonnimadiisu wasfun waa wasfi wasfigoo qaa'imun ku qumay bihi bilwaladi waa wasfi oo weladku ku sifaysan yahay ee ma ahan wasfi nikaaxu ku sifaysan yahay nikaaxu kuma sifaysna ee weladkaasa ku sifaysan cilladaas weladkay ku dhex jirtaa ow amase macnan waa macno riqigo macnahaasoo idaafiyun loo tiiriyey macnahaasoo idaafiyun idaafo loo nisbeeyey baynahu waladka iyo wa bayna sayidii macnahaasoo baynahu waladka iyo wa bayna sayidii sayidkiisa dhexdooda ku sugnaadeen waa calaaqo ka dhaxayda sayidka iyo carruurka riqiga addoonnimadu waa macno ka dhexeeya carruurkaas iyo sayidka iskale iyo sayidka iskale macno ka dhexeey wey maxaa yeelay asagaale waa gada karaa waa sadaqaysan karaa waa iska xoray karaa waa ku shaqaysan karaa macno ka dhexeeyo tasarrufa wey riqigu carruurka iyo qofka iskale wa taxriimu nikaaxi lanati addoonta nikaaxeeda xaaraamaynta la xaaraamtinimayna wasfun waa wasfi qaa'imun ku taagan binikaax xaaraamnimada xukunka ahna nikaaxay ku taagantahy nikaaxa ayay ku tacalluqeen wasfi oo nikaaxa ku tacalluqa way xukunka marka maxalul xukmi waa nikaaxa nikaaxana riqi kuma jiro addoonnima kuma jirto addoonnimadu carruurkaasay ku jirta xukunku waa taxriimka maxalku waa nikaaxa ciladuna waa riqiga riqigu marka weladku ku jira ee nikaaxa kuma jiro nikaaxa kuma jiro wa taxriimu nikaaxi ilamati addoonta nikaaxeeda xaaraamaynta la xaaraamtimeeyey wasfun waa wasfi wasfigoo qaa'imun ku taagan binikaaxi nikaax ow amase macnan waa macno macnahaasoo mudaafun loo tiirina ilayh nikaax waa macno nikaax loo tiirina waxaa le nikaaxaas waa xaaraam aa laleeyahy nikaaxa loo tiirina xaaraamaynta fariqu lwaladi carruurka addoonnimadiisu wasfun waa wasfi wasfigoo kayru mawjuudin aan laga helayn fii maxalilxukmi maxalulxukmiga kuma jiro maxalulxukmiga wa huwa maxalulxukmigu taxriimu nikaaxi annikaax inuu iska idhaha ka fiicneen taxriimu nikaax waa xukunkii ee maxalulxukmigu waa nikaax waa nikaax wey maxalulxukmku sidaas darteeda wasfiga oo riqiga ah nikaaxa kuma jiro kuma jiro ee waa la sugaa inuu ka ratibmo waa la sugaa inuu ka ratibmo marka cilladu waa riqulwalad in carruurka aad dhashaa uu hadhow addoonkaa noqonaa fariqulwalad wasfun waa wasfi wasfigoo hayru mawjuudin aan laga helayn fii maxalilxukm maxalka xukunka kuma jira carruurka ku jira wa huwa maxalka xukunkuna annikaaxu waa nikaax ma ahan taxriimu nikaax maxalka ee waa annikaaxu maxalka matniga fiiri walahu waliljaamici jaamici waxaa u sugnaadeen alqaabun magacyaal naynasyaal magacyaala loola jeedaa asaaminaa loola jeedaa magacyaalu iska leeya jaamica minhaa alqaabtaasuu ka mid ahaatay alcillatu cillo waqad sabaqa waana soo hormaray tafsiiruhaa cillada la fasiriddeeda walmu'afiru mu'afira ka mid ahaaday wa huwa mu'afirku almacnaa waa macnaha alladii macnaha curifa la gartay kownuhu jaamica ahaanshadiisoo manaadan meel lagu xidho uu ahaaday lilxukmi xukunka bimunaasabati munaasabada uu laleeyahay darteedna uu manaad ugu ahaaday walahu weliljaamici jaamici alqaabun magacyaala u sugnaadeen minhaa magacyaalkaasay ka mid ahaatay alcillatu cillo waqad sabaqa waana soo hormaray tafsiiruhaa cillada la fasirideedu waalmu'afiru mu'afir ayaa ka mid ahaaday magacyaalka wa huwa mu'afirku almacnaa waa macnaha alladii macnaha curifa la gartay kownuhu jaamica ahanshadiisoo manaadan meel lagu xidho uu ahaaday lilxukmi xukunka bimunaasabati manaadan aad leedahay manaadan sow kownka khabarkeedii maaha kownka khabarkiisii weeye bimunaasabatii munaasabadiisa darteed marka fiiri magacyadii cilladan halkaan ka gelayna haddee magacyadii cillada cilladaas magaceedii koowaadaan soo qaadan wuxuu ahaa aljaamic magacii labaadna waa alcilla magacii saddexaadna waa almu'afir saddexdaas magacaad hadda haysataa magaca koobaad waa jaamic magaca labaad waa alcilla magaca saddexaad waa almu'afir mu'afir markaasuu mu'afirkiiu si gaara u sharxo wuxuu yidhi wa huwa mu'afirka almacnaa waa macnaha alladii macnaha curifa la gartay kownuu jaamic ahaanshadiisa manaadan meel lagu xidha uu yahay lilxukmi xukunka bimunaasabatii aa loogu xidha mu'afid macno gaarah laga dhedhaminaa waxaa laga dhedhaminayaa inuu xukunka ta'fiir ku leeyahy jaamican jaamican xukunka imaanshadiisa inuu ta'fiir ku leeyahy aa laga dhedhamina mu'afid waa mid wax saameeya xukunku inuu yimaado oo xukunkan sharci noqdo ilaba xikmaddii keentayuu wataa ilaa shaarica waxaana markuu xukun jidaynayo waa xakiim masruuxu uu addoommada ugu soo xasilinaa ama mafsaduu uga difaaca maslaxadaas uu addoommada u soo xasilinaa shaarica ama mafsadada uu ka difaaca maxaa la ydhahdaa xikma la ydhahdaa xikma la ydhahdaa xikmaddaasaa marka wasfigan oo jaamica mu'afir waxaa la leeyahay xikmaddii wata xikmaddiiya ku dhex jirta oo haddii xukunka lagu xiro wasfigan xikmaddii shaarici uu xukunka u jireeyaya la hela xikmaddiiya la hela mu'afir saasaa loo leeyahy ta'fiiruu leeyaho xukunku inuu yimaado raadaynuu ku leeyahy raadaynuu ku leeyahy sababtoo ah marka wasfigan xukunka lagu xiro waxaa soo xasilayda maslaxaddii shaaricu xukunkan markuu jidaynayo uu doonayaba inay soo xasisho xukunkan shaaricu markuu jidaynayo wuxuu doonaa maslaxa inay addoommada u soo xasisho marka maslaxadaasaa magaceeda la yidhahdo alxikma marka wasfigu xikmuu wataa xikmuu wataa sharax wuxuu yidhi qowluhu yidhi walow waliljaamici jaamicii u sugnaadeen alqaabun magacyaal ay aljaamicu macnaha jamcinaa bayna alfarci faraca iyo waalasli asalka macnaha ka dhexeeyo cilladaa lahu waxaa u sugnaadeen alqaabun magacyaal walahu waxaa u sugnaadeen asaamin magacyaal maynaasyaal iyo magacyaal fil istilaaxi istilaax celiisay ugu sugnaadeen qowluu yidhi minhaa waxaa ka mida alcillatu cilla waqad sabaqa waa soo hormaray tafsiiruhaa cillada la fasiriddeeda soo fasirnay cindalkalaami hadalka agtiisu noogu soo hormaray calaa aqsaami alxukmi xukunka aqsaamtiisa laga hadlay xukunka alwadciyi oo dejinta loo nisbeeyey wadakartu hunaa halkaasaan kuu soo sheegay macnaahaa macnaheeda cillada macnaha alluqawiya ee luqada loo nisbeeyey qof kitaabka fiiri kara ma jira markaan kadib waa in kitaabka aan la fiirin wuxuu yidhi shiiku waa soo sheegnay cillada macnaheeda luqawiga yaa haye qof hayaa laba haye maqtadaa takyiiran ay eedade maqtadaa takyiiran isbeddel wixii keeno qofkan cillaa ku jirta hadduu jirrado ila isbeddelaa ku timid sooma jeeda qofkan waa jirrada soo maaha isbeddelaa ku jira alaleey cillaa ku jirta alaleey maxaa waa kan isbedelay marka cilla luq ahaan waxaa la ydhahdaa maqtadaa takyiiran waa wixii keena bedelid qofka inuu xaalkiisa isbedelo oo kale taas waa xagga luqada ka soco qowluu yidhi walmucafir mucafir wa huwa mucafirku almacnaa waa macnaha aladii macnaha curifa la gartay kownuu jaamica heshadiisoo manaadan fiirhe manaadan sharxa kuugu dhex saxan yahay manaadan manaadan meeluu ku xidhan yahay uu ahaado lilxukm manaadan meel lagu xidho uu ahaado lilxukm xukunka bimunaasabati bisababi munaasabatihi mu'afirka munaasabadiisa darteedu u noqday manaad munaasabo waxaa loola jeedaa wasfigan xukunka marka lagu xidho waxaa soo xasilayda xikmaddii shaarica uu doonayay almuraadu ujeeddada bilmacnaa loola jeedo alwasf waa wasfi wasfiga ayaa loola jeeda marka lagu leehay mu'afirku waa macna wasfiga loola jeeda wa macnaa manaadan lilxukmi xukunka meel lagu xidhu ahaana macnaheedu waxay tahay cilatan ciluu noqona cilladoo lilxukmi u sugnaatay oo meeshii laga helo ayaa xukunka laga helaya walmuraadu ujeeddada bilmunaasabati loola jeeda xaa loola jeedaa munaasaba kownu daalika alwasfi wasfigaas ahaanshadiisa loola jeedaa madinatan meel loo marayna u ahaado litaxaquqi xikmati alxukmi xukunka xikmaddiisa xaqiiqoobiddeeda wasfigan waxaa la isleeyahay haddii xukunka lagu xidho xikmaddii shaaricu ka laha waa xaqiiqoodeeda waa lahela waa la hela xukunka ilaa markuu shaaricu jidaynaayo xikmuu ka leeya marka haddii wasfigan lagu xidho waxaa wasfigan lagu malaynaa in xikmaddii ku imaanaydo xikmaddii inay ku imaanaydo shaarici uu lahaa iyo wamaa shaygii xaqiiqoobiddiisa litaxaquqi xikmati alxikma xikmadda qudunka xikmadiisii xaqiiqoobideeda iyo wamaa wa taxaquqi maa shay xaqiiqoobidiisa qasada uu qastay asharcu sharcigu bitashriicihi xukunka la jidayntiisa xukunkan markuu jidaynayey xikmaddii uu u qastayay inuu u helo wadaalika mihaalkii kal iskaari wasfigii wasfigii waa iskaar oo kale oo muairka ahaa wasfigii mu'afirka ahaa oo munaasibka ah waa iskaarkoo kale fa huwa iskaarku macnan waa macno macnahaasoo curifa la gartay kownuhu aanshadiisoo cilatan cillo uu yahay cilladaasoo litaxriimi alkhamri khamrada la xaaraamaynteeda u sugnaatay in khamrada la xaaraamtinimeeyo cillada ku jirtaa waa iskaar iskaarku waa macno marka wa taratubul xukmi xukunka ratibmidiisa calayhi calal iskaari uu ka ratibmo hadii la yidhaha iskaar meesha lagu arko xaaraan ha la yidhaahdo oo iskaarka xukunku ka ratibmo wa taratubul xukmi xukunka ratibmidiisa iyo dhalashadiisa calayhi calal iskaari uu ka ratibmo fiihi taratubkaas waxaa ku sugnaatay maslaxatu xifdil caqli caqliga la ilaalintiisa maslaxadeedii caqligiiya ilaashama markaas markii qamro uu xaaraamtinimaynayo shaaricuna xikmadduu doonayay inay addoommada usoo xasisho taasi ah oo ah caqligu inuu ilaashamo oo xifdismo taas waa wasfi qaro marka waxaad leedahay iskaarku waa wasfi munaasiba macnaha haddii xukunka lagu xiro oo la yidhaahdo meesha iskaar lagu arka waa xaaraan xikmaddii shaaricuu doonayay marka xukunka jidayna waa la hela oo ah xifdulcaqli fiiri waa la hela waa soo xasile waa soo xasile inay ku soo xasilaydaa lagu malaynaa fiiri munaasib saasaa loo leeya wa siqaru yaraanshaha carruurku inuu saqiiriyo yaraanshaha macnan waa macno macnahaasoo curifa la gartay kownuhu macnahaas ahaanshadiisa cilatan cilo uu yahay lilwilaayati mas-uuliyadda calal maali laga mas-uul noqdo carruurka saqiir intuu yahay saqiirnimadaasu waa wasfi waa wasfi wasfigaas waxaa lagu xidhaa xukunka ah wilaayada maalkiisa in mas-uul laga noqdo oon isaga loo dhiibin iarkaasay ku xihanta siqarkaasay ku xidhanta maxaa yeelay wasfigan oo siqarka ah waa munaasib waa munaasib xaa loola jeedaa waxaa lagu malaynaa haddii xukunka lagu xidho xikmaddii shaarici u qastayay in la helaayo oo waa maxay xifdulmaal dil fiiri hadda la yidhaahdo carruurku intuu yaryahay maalkaa loo hayo intuu yar yahay maalkaa loo hayo haddii la yidhaahdo maalkiis inuu xifdismaayo soo la malayma laakiin haddii layidhaah loo dhiibo isagoo shan sano jira oo laydha waa tana maalkaagi ka tali xifdisma lagu malayna lagu malayma waa baaba'a marka waxaan leenahay siqarku waa wasfun munaasibo wasfi munaasiba wey in xukunka lagu xidho manaasib u yahay maxaa yeelay maslaxaddii shaaricu u qastayaa ku imaaneen wa taratubu lxukmi xukunka ratibmidiisa calayhi calaa siqari uu ka ratibmo oo la yidhahdo inta uu saqiir yahay weliyaa laga yahay maalkiisa fiihi taratubulxukmigaas maslaxatu xifdi lmaaliya ku sugan maalka la ilaalintiisa danteedii taasaa ku sugan wa sumiyaljaamicu jaamica waxaa lagu magacaabay mu'ahiran mid wax saameeya lianna alwasfa wasfiga lahu waxaa u sugnaaday ta'hiiru saamayn filxukmi xukunka uu saameeyo cinda sharci sharciga agtiisa saamaynuu leeya xataa kaana alxukma xukunka waxaad moodaa nasha inuu ka dhashay canhu wasfigaas oo fiiri hadda timirad biyo ku qasatay waa iska cadee waa xalaal meelaad dhigtay wasfigii iskaarka ayaa ku yimid inta hallowdo quruntay karta wasfigii iskaarka ayaa ku yimid xukunkii waa dhalanaa soo maha xaaraamnimada xukunkiiya leela sidaas darteed waxaad moodaa taciirba inuu ku leeyahy wasfigan oo iskaarkaa taciiru ku leeyahy iyo saamayn xukunka in la helo waxaadba moodaa xukunkuba inuu yahay raadka dhalan asaga saasaad moodaa ow amase annahu xukunkii aharun raad inuu yahaad moodaa raadkoo min aathaari wasfigan aathaartiisa ka mida matni waalmanaadu waa magacii afraad aljaamicu waalcilatu waalmu'afir saddexaas magacaad awl haysatay waxaad ku darataa manaad magacyaalka ugu caansan weeye mu'afirka asaga xoogaa culammada gobolaa diidaan ahlu sunnaha mu'afirka muctasilada caanku ah mu'afir inay ku magacowda cillada oo xoogaa ahlu sunnuna waxay diidayeen wasfiga laftirkiisaa xukunka dhaliyey war wasfigu xukunka ma dhaline xukunka alla xukmiyo jireeyey laakiin sifadaanu qugunka uu ku xihan yaho uu ilaahi weynaa ku xihay marka mu'afirka haddii loola jeedo asagaa saamaynta iskale xukunka keena sax maaha waa warka muctasilada haddii la yidhahdo allah mu'afir ka dhigay oo ilaahay baa xukunka ku xihayna dhib ma leh dhib ma leh marka magaca ugu caansan oo cilladu leedahay almanaada ka mida manaad manaad manaad macnaheedu waa meesha xukunka ku xihan yahay cillada ila xukunka ku xihan yahay manaad walmanaadu manaad weeye wa huwa manaad min tacalluqi shayi shayga xirnaashadiisa ayuu ka ahaaday wa huwa manaadka ma'khuudun waa mid laga soo qaatay min tacalluqi shayi shayga xirnaashadiisa bishay uu ku xirnaado shay shay ku xidhana laga soo qaatay manaad wa huwa manaadka ma'khuudun waa mid laga soo qaatay min tacalluqi shayi shayga xirnaashadiisa bishay shay uu ku xirnaado wa minhu manaadkaas ayuu ka mid ahaaday niyaadulqalbi qalbiga xirnaasha qalbiga xidhidkiisa dhe niyaadulqalbi qalbiga xidhidkiisa waa watiinka qalbiga xidhidkiisa waa licalaaqatihi xidhidkaas ku xirnaantiisa uu qalbiga ku xidhan yahay qalbiguu ku xidhan yahay jirka kaluu dhiigga ku waraabiyaa saasaa loogu magacaabay niyaad sidaasaa niyaad loogu magacaabay walmanaadu manaad weeye wahuwa manaadka ma'khuudun waxaa laga soo qaatay min tacalluqi shayi shayga xirnaashadiisa bishay uu ku xirnaado shaygu inuu shay ku xirnaadaa laga soo qaatay sidaas darteeda xukunkii wuxuu ku xidhan yahay cillada cilladuu ku xidhan yahay xukunku haddii cilladii meesha laga hela xukunkii waa la helaa haddii cilladii laga waayo xukunkii waa la weynaa maxay ku tusay marka cilladu xukunku meesha uu ku xidhan yahay waa halkee waa cillada xukunku meesha uu ku xidhan yahay waa cillada saas darteeda cillada waxaa lagu magacaabay makaanu xidhid waa makaanka xukunku ku xidhan yahay makaanu xidhid aa lagu magacaabay makaanka xukunku ku xidhan yahay waa cilladu manaad saasaa loo yidhi wahuwa manaadka ma'khuudun waa mid laga soo qaatay min tacalluqi shay shayga xirnaashadiisoo bishay uu ku xidhnaad halkaasa laga keenay wa minhu waxaaba ka mid ahaaday manaadkaas niyaatulqalbi qalbiga xidhidkiisa waa licalaaqatihi xidhidkaas ku xidhnaantiisa oo uu qalbiga ku xidhan yahay qalbiga ku xidhan yahu ku xidhaa waahay bowlaha ugu weyn oo dhiigga kale ka qaado wadnaha ee jirka ku waraabiya jirka ku waraabiya kaas weeye niyaadku niyaadku waa kaas weeye falidaalika falidaalika waa maxay falidaalika inuu xukunku ku xidhan yahay darteed ahaa falidaalika in xukunku ku xidhan yahay darteed xukunku inuu cillada ku xidhan yahay darteed huwa manaadku cinda alfuqahaa'i fuqahada agtooda mutacallaqulxukmi waa xukunka meesha lagu xidho xukunka meesha lagu xidhaa waa halkaas xukunku halkaasaa lagu xidhaa xukunka halkaasaa lagu xidhaa falidaalika in xukunku ku xidhan darteeda huwa manaadkii cinda alfuqahaa'i fuqahada agtooda mutacallaqulxukmi waa xukunku meeshuu ku xidhan yahay waa meesha xukunku ku xidhan yahay sharac qowluu yidhi almanaad haadaa magacaanu oo manaad ah min alqaabilcillati cillada magacyaalkeeduu ka mid ahaado wa aslulmanaad manaadka asalkiisa xagga luqada mawdicu tacliiqi waa meesha wax lagu xidho min naada ma'khuudun waxaa laga soo qaatay min naadahu waa xidhay nawtan xidhid halkaasaa laga keenay min naadahu waa uu xidhay shaygii nawtan xidhid ay callaqahu waa xidhay wa min waxaa ka mid ahaaday niyaatulqalbi qalbiga xidhidkiisa wa huwa niyaadku cirqun waa xidhid xidhidka culliqa bihilqalbu qalbiga lagu xidhay oo min alwatiini watiinka ah uma laqatacna minhu lwatiin watiinkaas wey watiinkaas wey fa idaa qudica haddii watiinka la gooyo maata saaxibu qofkiisaas waa dhintaa ma noolaado la waahalbowrihi dhammaayo dhiigga wadnaha ka qaadaayeen wa atlaqa alfuqahaa'u fuqahadu waxay ku itlaaqeen waxay ku magacaabaan weye wa atlaqa alfuqahaau fuqahadii waa itlaaqeen manaadalxukmi xukunka meeshuu ku xidhan yahay cala alcillati cilladii cilladii waxay dhahdaan manaadalxukmi magacaasay ku magacaabeen waa ku itlaaqeen macnaha waa ku magacaabeen wa atlaqa alfuqahaau fuqahadii waxay ku itlaaqeenay ku magacaabeen manaadalxukmi cala alcillati cillada magacaas oo ah manaadalxukmi cilladay siiyaan cilladay waxay yidhahdaan manaadalxukmi maxaa dhacay liannaha cilladu makaanu mawdihi xirnaashadiisa makaankeeda wey waa makaanka uu ku xidhan yahay xukunku liannaha cilladu makaanu mawdihi ey tacliiqihi waa makaan xiiddiisa makaanka lagu xiro weeye xukunka cilladu haddii cillo la helo xukunkii waa la hela cillada marka la waaye xukunkii waa la weyne haddii xukunku hal cillo lahaa wey duu xukunku uu dhowr cillo lahaa mid marka la waayo middii kale day joogto waa la hela laakiin xukunka dhammo hadduu hal cillo lahaa sida khamrada oo kale hal cillo ilaado iskaar halka cillo markii la helo xukunka waa la hela taxriimka markii la waayena xukunka la weyna taxriimka mar haddii uu xukunku hal cillo leeyahy duu ka badan leeyahy waa noo soo socotaahe waxaa weyn cilla markay maqnato tan kale hadday joogto dee xukunkii waa la hela matn waalbaxu baaritaan fiihi filjaamici la baaro imaa liwujuudihi jiritaankiisa inuu yahay wa huwa baxdigaasu taxqiiqulmanaad weeye oo tanqiyati saafigarayntiisa inuu yahay iyo wa takhliisii soocidiisa min qayrihi laga sooco wa huwa baxdigaasuna tanqiixulmanaad weeye bian yanuusaa shaaricu waa in shaaricu caddeeyo calaa xukmin xurun caqiiba awsaafin sifooyin gadaalkood fa yulqi lmujtahidu mujtahidku waa laaqi yeelaa hayra almu'ahiri midkaan saamaynta lahayn wa yucalliqu lxukma xukunkana wuxuu ku xidhaa calaa maa baqiya waxa soo haray iyo wa takhriijii manaadka la soo saaridiisa bian yanuusa shaaricu shaaricu waa inuu caddeeyo calaa xukmin xukun xukunkoo hayri muqtarinin aan la xahaysan bimaa shay yasluxu u subada cilatan cillo fayastakriju lmujtahidu mujtahidku wuxuu la soo baxaa cilata xukunka xilladiisa biijtihaadi ijtihaadkiisuu kula soo baxayo wa nadari fiiradiisa halkan waxaan ka galnay baxulcilla cillada marka la baxtinaa saddex dhinaca laga fiiriyo baxiga cilla la baxtiya waa saddex mid waxaa la yidhahdaa taxqiiqulmanaad taxqiiqulmanaad macnaheedu waxay tahay waxaan soo ogaanay faraca markaan ka hadlaynay arkaanta waxaan rabaa shuruudda farca waxaa ka mid ah shuruudda farca waxaa ka mid ahaa wujuudu cilati alasli fiihi cilladii asalka weyn dhexdiisa laga helay marka asalka waa meesha aayaddu ku dhawaaqday ama xadiidku meesha laga aamuso aayad i xadiid ku dhawaaqinna waa farac faracaanaad waxaad rabtaa xukunkiisa inaad ogaato maxaad ka fiirinee cilladii asalkaas inay ku jirto in kale ka fiirintaas aad ka fiiraydaa waxaa la yidhaha magaceeda taxqiiqulmanaad ilaa manaad soo cilladii ma ahayn taxqiijinun waa sugid waad xaqiijina in cilladii ku jirto in kale fiiri in cilladii ku jirto farcan iyo inaysan ku jirin aad iska xaqiijeen xalaynu marka magacii taxqiiqulmanaad waa shaqada uu mujtahidku ka shaqeeyo wuxuu arkay asalkan xukunkiisa lagu dhawaaqay cillada ku jirtuu gar cilladii wuxuu ka fiirinaa farcan ma ku jirtaa mise kuma jirto ka raadinta uu ka raadaayo magaceeda waxaa la idhahdaa taxqiiqulmanaad waa cilladii xaqiijinteeda cilladii inay farcan ku jirto in kale uu xaqiijina tanqiixulmanaadna macnaheedu waxay tahay sifooyin badana imaana sifooyinkaas gadaalkooda aa shaaricu wuxuu leeyahay xukunku waa saas maalan nabiga nin reer baadiyaha u yimi xabadkiisana garaaca waana reer baadiye islaamtiisiiuna maalin ramadaan u galmooda waa halaagsamayna waa leey waa halaagsamayna waa leey fiiri waa reer baadiyanimadu waa wasf waa halaagsamay inuu leeyahy waa wasf xabadka inuu garaaca waa wasf maalin ramadaan xaaskiisa inuu galmado waa wasf awsaaftaanuu ninkii leey nabigu u yimi markaasaa nabigu ku yidhi actiq raqaba addoon xore marka xukunkii sharcigaa waa maxee waa ictaaqu raqaba qoor in la xoreeyo awsaaf badanaa ka horreeday kownuhu acraabiya kownuhu jaamaca ahlow fii ramadaan waxa weyan fii nahaari ramadaan kownuhu qaa'ilan ana waxa weyan ahlagtu wa ahlagtu halagtu wa ahlagtu u leey anigu waa halaagsamay waxna waa halaag markaasaa nabigu wuxuu yidhi actiq raqaba waxaa la rabaa mujtahidka inuu fiiriyo sifaadaas middaa xukunkaanu ku xidhan yahay xukunkan oo ah actiq raqaba waxa raqabada waajibina waxay yihiin ma inuu reer baadiye yahaya waa wasfiga ma inuu qaylaayo leeyahay war waa halaagsamaya ma inuu waxa weeyaan xabadka garaacaya ma inuu xaaskiisii maalin horantan u galmoodaya kala saarid marka mujtahidkii waa fiirina maalan hadduu yahay shaaficiye ama xanaabilo wuxuu leeyahay reer baadiyenimada maaha mana ahan waa halaagsamay qaylada uu qaylaayana maaha oo qof kasta ilaa tii xukunka waa midday ku xiranto oo cillo noqoto mar kastaad ku xiri nin reer baadiya hadduu ku yimaado actiq raqaba miyaad mar walba leeda dhihi maydi ha reer baadiyaati actiq raqaba miyaad leeda dhihi maydi marka waad ogaatay reer baadinimada xukunka kuma xiran hay qof kastoo kuu yimaado anugu waa halaagsamay ku yidha actiq raqaba miyaad leeda dhihi maydi marka waxaa leedahay inuu dhiiri halagtuna ma ahan cillada inuu xabadka garaacayayna ma ahan cillada isagoo ordaayo inuu yimidna ma ahan cillada ma ahan cillada oo qof kastoo ordaayo dhiimayd actiq raqaba laakiin inuu maalin ramadaan biduuni cudrin xaaskiis u galmooday waa taas cilladu ay leeyihin laakiin xanafiyada iyo maalkiyada waa ku khilaafayaan wax yaray ku khilaafayaan waxay leeyihiin maya waa inuu afuray maalin ramadaan biduuni cudr hadduu rabo badar baa cunay badar hadduu ku afuro waxay leeyihin actiq raqaba wa ilaa fa sum shahrayni mutataabicayn saasay leeyihin waa intihaaku xurmati ramadaan ay leeyihin maalin ramadaanoo xurmadeeda la dilaacay hal maalin qofka dulmi ku afura waxay leeyihin actiq raqaba fain lam tajid fa sum shahrayni mutataabicayn aaday uga kuulaynaya soo jeeda taas iyagu cillada waxay ka dhigayaan intihaaku xurmati ramadaan shaaficiyada iyo xanaabilada waxay ka dhigayaan aljimaac fii nahaari ramadaan biqayri cudur marka fiiri shaqaydaas mujtahid uu kala saaraa oo uu leeyahay reerbaadiyanimadu cillo uma suuqato waa halaagsamay inuu yidhi cillo uma suuqato inuu ordaayey cillo uma suuqato inuu xaradka garaacayey cillo uma suuqato laakiin cilladu waxay tahay annahu jaamaca ahlahu fii nahaari ramadaan cilladu waa midaas kala soociddaasaa la dhaha tanqiixulmanaa tanqiix waa kala hufid shayga inaad kala saarto aa la dhaha tanqiix tanqiixulmanaad waa saas macnaheedu mujtahidkan wuxuu kala hufaya oo kala haadinaya oo kala saaraa waxa cillanimo u suubada iyo waxaan cillo noqon karin marka tanqiixulmanaad aa la yidhahda baxdiga noocaas maxaa soo haray takhriijulmanaad shayga shaaricu xukunkiisu waa saas oo saafma lamaba socoto mujtahidka marka fiira markaasuu leeyahay waa kan sidan ilaah yidhi cillada ku jirta maxay waa raadina markaasuu leeyahay cillada ku jirta waa gartay waa shay hebel miduu ku magacaaba taasaa la dhaha takhriiju manaad isagaa la soo baxay ha cillada isagaa la soo baxay manaadku soo cilladii maaha isagaa la soo baxay takhriij soo bixin wey soo saarid ta fiirfiiriyey aayaddu kuma dhawaaqin xadiiskuna cillada kuma dhawaaqin nadarkiis iyo inta ku fiiriyey uu yidhi sidaanasoo ilaah ma dhihin maya haddaan fahmay shay hebelaa ku jira cilla heblaa ku jirta marka xukunkan cilladiisu waa hebla mujtahidka la soo bixiddaas cillada la soo baxa magaceeda waxaa laydhahdaa takhriijulmanaad cilla la soo bixid waa baxfiga marka cilla la baara waa saddexdaas taxqiiqulmanaad tanqiixulmanaad takhriijulmanaad waa saddexdaas fiiri marka matnigaaba ku filan batan maba u baana sharax fiiri matniga siduu caddaan badan yahay fiiri walbaxtu baarid fiihi filjaamici la baaro cillada in la baaro imaa liwujuudihi jiritaankiisa in la baara faracaan horta cilladii ma ku jirtaa mise kuma jirto jiritaankiisa la baara wa huwa baxfigaas oo ah cilladii ma ku jirta faraca mise kuma jirto in la baaro taxqiiqulmanaati cilladii la xaqiijinteeda inay meeshaan ku jirto inaysan ku jiraan la kala xaqiijina ow tanqiyatihi saafigarayntiisa iyo wa takhliisii soociddiisa min qayri ow amase huwa baxdigii tanqiyatihi litanqiyatihi waxa weeyaan saafigarayntiisa u sugnaaday iyo wa takhliisii soociddiisa min khayrihi laga sooco awsaafta kalea laga sooca oon cillo noqon karin wa huwa baxdigaasuna tanqiixu manaad waa cillada la saafigaraynteediiyo la kala hufiddeeda markaasuu kuu miaaliya tanqiixulmanaad wuxuu ku yidhi bian yanusa shaaricu waa in shaaricuu caddeeyo calaa xukmin xukun shaariciya xukun caddaynaa caqiiba awsaafin tilmaama gadaalkooda tilmaamaha hormarayaan markaasaa shaaricu leeyahay xukunku waa saas fa yulqi waa laaqi yeelaa almujtahidu qofka mujtahidka hayraalmu'afiri wasfiga aan saamaynta lahayn xuree kaasu cillo maaha kaasuna saamayn ma leh reer baadiyanima saamayn ma leh waa halaagsamay saamayn ma leh orod la soo orday saamayn ma leh xabad la garaacay saamayn ma leh aljimac fii nahaari ramadaan waa kana midka saamaynta leh uu leeyay kala hufiddaas wey tanqiixulmanaad tanqiixulmanaad kala hufidaas wey wa yucalliqu lxukma mujtahidka xukunka wuxuu ku xidhaa calaa maa baqiya midka soo haray oo xukunka in lagu xidho u suubado sida jimaac oo kale shaaficiyadii marka waxa weye jimaacaasay ku xidhaayeen iyo xanaabiladu xanafiyadii maalikiyaduna intihaaku xurmati ramadaan maalin ramadaan u gardarro waa furay halkaasay ku dhajaayeen annahu afdara mutacamidan fii ramadaan ay leeyihin ramadaanuu kas u afuray khalaas kala qaadi maayaan marka iyagu wa takriijihi iyo inuu u sugnaaday takriijkiisa wa takriijihi imaa liwujuudihi ow tanqiyati wa takhliisihi wa takhriijihi iyo la soo saaridiisa soo saaridda waa maxay bian yanusa shaaricu shaaricu waa inuu caddeeyo calaa xukmin xukun xukunkoo hayri muqtarinin aan la xariirinin bimaa shay yasluxu u subado cilatan cillo shay aan shay aan cillanimo u suubadaa lama socdo arrinkan wax lagu dhawaaqo awsaafa oo cilanimo u suubata maba la socotaba shaaricina wuxuu yihi xukunku waa saas markaasuu mujtahidku fa yastakhriju waa la soo baxaa almujtahidu mujtahidku cilatan xukunka cilladiisa biijtihaadi dadaalkiisuu kula soo baxa isagaa dadaala wa nadari fiiradiisuu kula soo baxa taas waa la fahman malayna saddexaas baxti haddaad fahamtay sharx waa akhrisan karta marka ila sharx waa kasii fuudiyo matniga shayga haddii la fahmo sharxu waa iska basiir kaa soco mara waay waalmadinatu madinadii dhe haye magacii shanaad waxaan haynay aljaamic waalcilatu waalmu'ahir waalmanaat afaraan haynay soo ma ahan waalmadinatu ku darso oo shan uga dhigo waa magacyaalka cillada magac ka mida madina la yidhaha madina fiiri waxaa loo leeyahay waxaa laga keenay mina danni malaa laga keenay dannigu meequul ku imaan jiray macno markii luqada la joogay ya labo maxay kala ahay maxay ahaa yaqiin iyo danni khaaliga labadaasuu ku imaan jiray labadaasuu ku imaan jiray oo carabiyada lagu celceli jiray marka waxay tahay macnaheedu haddii xukunka wasfigan lagu xidho waxaa la yaqiininaa in maslaxaddii shaarica uu qistay la helaayo ama wadanni raajixaa la malayna tii waay nafska waa labadii hadalkii wey xaggii xagga ka aadi waxaad leedahay wasfigan haddii xukunka lagu xidho waxaa la yaqiinina maslaxaddii shaarica inay ku soo xasilaydo ama waa la malaynaa danni raajix saasaa loogu magacaabay madina cillada madina la yidhahda maxaa yeele waxaa la malaynayo loo filaan u tahay maslaxaddii shaarica inay ku soo xasilaydo saasay loo filaan uta saasay loo filaan uta waalmadinatu madino weeye wahiya madinada ma'khuudatun waa mid laga soo qaatay min danantu shay'a shaygiyaan meliyey macnaha danniyaa laga keenay ula jeedaa wahiya madinada ilaa mogtahay sida raajica meesha wax laga soo qaataa ficilka maana waa masderka wahiya madinada ma'khuudatun waa mid laga soo qaatay min danantu shay'a shaygiyaan meliyey waqad takuunu madinada inay ahaatana waa la arkaa bimacna alcilm fiiri yaqiin inay ku timaadana waa la arkaa labadaasay noqon jirto yaqiin cilmi waa yaqiin kama fii qowlihi tacaala sida ku sugan aladiina dadka yadunnuuna yaqiininayaan annahum ayagu mulaaquu rabbihim rabbigood inay la kulmaayaan waa hadda maogtahay danni ma anfacaya bacfiga inaad tira waa malayna waa inaad yaqiinsan tahay inaad ilahay la kulmayo ilahay mayna marka uu alladiina yadunnuuna markuu leeyahay waa dadka yaqiinina oo yaqiinta u og inay rabbigood la kulmaayaan marka dannigu labadaas macnuu ku yimaadaa wa taaratan marna bimacnaa rujxaanilixtimaali ixtimaalka raajaxnimadiisa macnaheedu u sugnaatay mar waxa weyan cilmi uu ku imaanay marna waxay ku imaaneen ixtimaal raajaxa shaygan sidaan waa dhici kartaa sidaanuna waa suurtagal laakiin sidaana ila miisaan badan waa danniga raajaxa waa saasi mogta sidaasu waa dhici kartaa sidaanna way dhici kartaa inuu arrinku yahay laakiin sidaan inay tahan u badina kaasaa la yidhahdaa danni raajixa labada ixtimaal tanna waa suurtagal tanna waa suurtagalati laakiin tanaa ila xoog badan tanaa ila xoog badana la yidhaha danni raajixa taasaa la yidhaha danni raajixa wa taaratan mar bimacnaa rujxaani alixtimaal ixtimaalka miisaan badnaantiisa ayuu u sugnaaday falidaalika waa maxay فلذلك فلكون المظنة تأتي بمعنى الظن أو اليقين in danigu yaqiin iyo ku yimaado mala darteed falidaalika macnahaas darteed daalika waxaa lagu ishaaraa falikowni danni taatii bimacna danni aw lyaqiin in waxa weeye madinadu marna macno raajixa ku timaad marna macno yaqiina ku timaad darteed hiya madinadu alamru waa arrinka arrinka almushtamilu kulansana cala alxikmati xikmadda xikmadda albaa'ifati keensayda cala alxukmi xukunka imaa qadcan inay u keensato wadaalika mihaalkii kalmashaqati waa mashaqadii oo kale fi safari xaalay ku sugan tahay ow ixtimaalan ama ixtimaal inay u keensato wadaalika mihaalkii ka wad'i zawjati waa xaaskii galmowshadiisaoo kale bacda alcaqdi nikaaxi ka gadaal loo galmoodo fii luquuqi nasabi nasabka sugnaanshadiisa xaalow ku sugnaatay wuu ku yidhi madinada waxaa laga keenay min adanni danniguna laba macnuu ku yimaadaa cilmi oo yaqiin ah iyo rujxaan sidaas darteed sidaas darteed cilladu waxay kulansanaydaa xikmaddii shaaricu u qasdaayey xikmaddaasay wadataa imaa qadcan inay u wadato wa imaa danni raajica inay u wadato qadcan muxuu kuugu miaaliyey shaarica marka uu yidhi musaafirka ha iska afuro ramadaanka salaadana ha gaabiyo safarkana waa cillo xaqiiqo waxa ahoo qadci ah marar badan safarka in mashaqo ku jirto waa qaci qaci wey marar badan marmar yaysan ku jiran diraba laakiin in badan safarka inta ugu badan waxaa ku jirta mashaqo xikmaddii shaaricu doonayay in dadka laga fuudeeyo waa ku jirta oo mashaqadahay qadcana igu jirta marna waxa weeyaan cilladan cilladan xikmaddii shaaricu xukunka ka doonaayey waa lagu malayna tusaale iyadoo lagu malaynaana ilxaaqu nasab nasabka marka qof la haleeshiina oo la leeyahay carruurkan qof ninkaanaa dhalay carruurkan ninkaanaa dhalay marka la leeyahay cillada xaqiiqada ah oo carruurku ka dhalanaa waa xusuulu nudfati zawji fii raximi zawjati waa xusuulu nudfati zawj merida oo zawjka inay dhex gasho fii raximi zawji raximka inay gasho wey taasay ka timaaddaa waxa weeyaan ilmahan inuu qofkan ka dhashay laakiin taas annaga ma ogaa karna taas in ilmi in meridii ay riximka hooyada gashay shay la xaqiijin kara ma rabbulcaalamiin cid aan hayn xataa ma xaqiijin karo sidaas darteeda xaal lagu xidhaa ilxaaqu nasab carruurkan marka aabbihiis la haleeshina maxaa lagu xidhaa waxaa lagu xidhaa ha yidhahdeen fuqahada gobol waa in horta nikaax uu dhaco koow nikaax walow shubhada ha ahdo haddayuusan xirmi laakiin ha loo malay inuu xidhayn nikaax wax ah oo caqdiyo loo malayna waa inuu dhao walow lam yasixa yuusan muasixinba aadaa nasabka loo ilaaliyo sugnaanshadiisa koo labo jimaacna waa inuu dhacay biyihii inay galeen riixin iyo inaysan gelin annaga shaqa noo taalla maha labadaas haddii la helo ilmihii meesha ka dhasha aan lena alwalada lilfiraash carruurkaas ninkaasa iska fuqahada gabar saas yidhahda xukunka oo lixaaqul waladka waxaan ku xiraynaa caqdi iyo jimaac qaarna waxay yidhaahdeen maya waxaan ku xiraynaa caqdi iyo imkaanuljimaac waxaan leenahay horta caqdi waa inuu dhaco oo le waa laisku nikaaxiyey waana inay suurtagalta inay is arkeen inay is arkeen xaqiiqayay ahana qeyr magaaladayba wada joogeen khalaas islaantii ura yeelata asagaa dhalaa la iska leey soo tii shalay lagu nikaaxiy ma is aragteen bal la weydiinma ilaa waa dhici kartay ama se meelahan tuulooyinkaanu joogo inuu haddana soo dhuntaa laha tuulooyinka sagaashan kilomitru jooga isagaa dhalay aa la iska leeyay fuqahada gabalna waxay yidhahdeen maya xanafiyadoo kale maya caqdigaa shardiya yidhahdeen haddii lagu nikaaxiyo yidhahdeen gabar joogta galbeed meelaha ugu fog adduunka wiil jooga sharqiga qorax ka soo bax meesha ugu fog ee gabadha uur yeerata ayagoon is arag waxay yidhahdeen weladku waa haleela hadda wakaalaa lagu nikaaxiy ogo ma joogo markii la nikaaxay wakaalaa lagu nikaaxiy waladku waa sugan yahay khalaas isagaa lagu nikaaxiy isagaa lagu ogaa saasay leeyiin saddexdaas qowlay ku jiro laakiin qowlka waxa way xanafiyadu ma nuur badno maxaa yeele dadanba is arag oo la xaqiijina qaطcan oo qofa meeshiisii joogo ya hadaa iska maqnaayo saas wey hadaa iska maqnaayo marka wax saas wax la ictimaadi karmaa warkaas war nuurnila maaha markaasuu yidhi falidaalika dannigu inuu labada macno ku yimaado darteeda hiya madinadu alamru waa arrinka almushtamilu koobsanaho wata cala alxikmat xikmadiyu keena ciladan xikmadii albaacikasi keenayda cala alxukmi xukunka imaa qaطcan inuu u kulansado kalmashaqati wadalika miaalkii kalmashaqati waa dhibaatada fi safari xaalay ku sugantaha ow ixtimaalan inuu u keensado wadaalika miaalkii kawadiis ka wadi zawjati waa zawjadii loo galmooshadeeda bacda alcaqdi loo galmoodo fii luxuuqi nasabi nasabka haleeshintiisa haleelidiisa xaal uu u sugnaaday dhe wadigaas sharaxa fiiriba walmadinatu wahiya min danantu shay a laga soo qaatay ay min alqaabil cilad cilada magacyaalkeeda waxaa ka mid a lafdu lmadina bifatxi lmiimi yaa la aqriyay miimta in la fadxiyo iyo kasri daa'i wahiya mushtaqatun waxaa laga soo qaatay min adanni wa huwa dannigu khilaafulyaqiina waa yaqiinta khilaafkeeda qowluu yidhi waqad takuunu inay ahaataan la arkaa madinadii bimacna alcilmi kamaa fii qowlihi tacaala sida ku sugan aladiina yadunnuuna dadka yaqiinina annahum mulaaquu rabbihim rabbigood inay la kulmayaan ay ina danna danniga qad yustacmalu in loo isticmaalo waa la arkaa bimacna alyaqiini wa huwa alcilmu weeye kamaa fi laayati alkariima sida ku sugan cala axadi ilqowlayni qowluu yidhi wa taaratan marna bimacnaa rujxaani lixtimaali ixtimaalka miisaan badnaantiisa macnaheeday u sugnaato ey rujxaani axadil ixtimaalayni laba ixtimaal midkood miisaan badnaantiisa calal aakhari kan kaluu ka miisaan badanyay arrinku sidan waa noqon kara tana waa noqon kara lakiin tanaa xoog badan taasaa la yidhaha danni xaysu meel yakuunu uu noqona ixtimaalku aqraba mid u dhowaansha badan ilaal yaqiinu hubaasha wahaadaa kaasu huwal qaalib waa midka qaalibka ku afiiha danniga danni macnahaasa u badan ee cilmi loo isticmaala uma badna uma badna qowluu yidhi falidaalika macnahaas labadaas macno inay ku timaado darteed hiya madinadu alamru waa arrin almushtamilu koobsada cala alxikmati xikmada ey falikownilmadina madinada ahaanshada ay ahaatay darteed ta'tii mid ku timaada bimacna danni awilyaqiini awirujxaani saddex macno inuu ka dhigayaad mooda mana aha waa laba macno saddex macnuu ka dhiga mana aha danni iyo rujxaan waa hal macno danni iyo rujxaan waa hal macno ee laba ma kala ah yaqiintuna waa macno macnahaas in ay ku timaado darteed oo cilmi iyo yaqiin ah saxa waxaa ansaxay an yulaqa in lagu ilaaqo cala aljaamici madina madina in lagu magacaabo liannahu jaamicu madinatu taxaquqi lmaslaxa maslaxadii sugnaanshadeeda loo malaynaa maslaxadii almaqsuudati looga qasayay min tashriici ilxukmi xukunka la jidayntiisa xukunkan shaaricu markuu jidaynaayey xikmaddu uga qasdaayay inay ku xaqiiqoobaydo saasaa la malaynaa imaa qadcan inay u xaqiiqowdo ow ixtimaalin suurtagalnimo famacna almadina madinada macnaheedu madinatu wujuudi xikmati cila cilada xikmadeedii xikmadaas helideedaa la malayna walaa yalzamu laasimamaa fii kulli cilatin cilo kasta an takuuna inay noqoto mufdiyatan mid gaarsiinayda ilalmaqsuudi shaygii loo qastayay qadcan bal qad tuujadu in la helaan la arkaa cilaalun cilooyin laa tufdi aan gaarsiinayn ilalmaqsuudi macnihii loo qastayay ilaa danan mala maahan aw aqala wax ka yar min daalika daniga kamaa saya'tii walxikmatu xikmadu hiya almaslaxatu waa maslaxada allatii maslaxada qasada shaaricu shaaricu ugu qastay taxqiiqaha la sugideeda in la sugo markuu sharcigan jidaynaayeyba macna maslaxadaas in la sugo ayuu shaaricuba u qastayba bitashriici ilxukmi xukunka jidayntiisuna ula qastay xukunkan markuu jidaynaayey wuxuu ula qastay maslaxadaas in la xaqiijiyo wa saara alwasfu wasfiguna wuxuu noqday bisababiha maslaxadaas sababteed cilatan cilo ciladaasoo lilxukmi u sugnaatay wasfiguna inuu maslaxadaasu ku imaanaydo darteeduba cillo u noqdayba in maslaxadii ku imaanayda marka xukunka lagu xiro saas darteeduba cillo u noqday wasfiga dhowba kamaamadaa sidii tegay fa maalan wuxuu rabaa inuu aad kuu tusaaleeyo cilada fiiriya cilada iyo xikmadda oo kala duwan cillo iyo xikma iyo xukunki labadaas inuu ku tusaaleeyo rabaa cilada iyo xikmadda iyo xukunka markaasuu fa maalan ruqisa waa loo ruqseeyey lilmusaafiri musaafirka an yuqasira salaata salaada inuu gaabiyo wa cilatu daalika qasriga ciladiisu hiya safaru waa safar safarku waa wasiga xukunku ku xidhanya waa wasiga xukunku ku xidhanyo cillada ah walmaslaxatu fiir maslaxadda iyo kala duwan yihin iyo cilladu waa kala duwan yihin walmaslaxatu maslaxada allatii maslaxada bisababiha maslaxaddaa sababteed saara safar safar uu noqday cilatan cillo hiya maslaxadu takhfiifulmashaqa waa dhibaatada in laga fududayo masaafir waa taasa marka xikmaddii wasfigaanaa wata oo ah safarka safarka marka qurunka lagu xidho aa maslaxadda imaane marka xikmadda iyo kala garo iyo cillada markaasuu yidhi fa safaru safarku cillatun waa cillo wa huwa safarku madinatu taxaquqi lmaslaxa maslaxadii xaqiiqoobiddeeda lagu malayna oo haddii musaafirka wax laga fudeeyo laydha afar oo laydhaa salaada gaadi maslaxadii ahayd dhibaatadu inay ka yaraato alla malayna in halkaas ku jirto waa ku jirta meeshaas sooma jeedin min alqasri gaabinta xaggeeday ka soo xaqiiqoobay maslaxadii gaabinta uu salaada gaabina wa huwa safarku amrun waa arin arrinkoo mushtamilun wata calaa xikmati xikmo safarku xikmu wata wa hiya xikmaddu takfiifulmashaqa waa dhibaatada in laga fududeeyo qofka waa dhibaatada in laga fududeeyo wa hiya xikmaddaas oo takfiifulmashaqada ah albaacifu waa waxa keenay calaa tashriici lxukm xukunkan in la jideeyo ilaahayba inuu jideeyo salaada in la gaabiyo in la afuro marka musaafir la yahay waa baacitada keentay wa huwa xukunka la jideeyena alqasr waa salaad gaabinta marka xukun iyo xikmo iyo wasfiga cillada intaasuu kuu sharxa intaasuu kuu sharaxa qowluhu uu yidhi albaacifa xikmada keenayda cala alxukmi haadihi tanu sifatu waa sifo sifadoo lilxikmati u sugnaatay xikmadu sifo ay leedahay wey baacifanimadu ey min shani alxikmati xikmada arrinkeeda waxaa ka mid a an takuuna inay noqoto baacifatan mid keena cala alxukmi lianna alxukma xukunka shuruuca waaba la jideeyey bisababi hadi xikma xikmadaa sababteedaba loo jideeyey xukunka dhanba xukunka dhanba kamaa taqadama qowluhi imaa qacan goyn wadaalika mihaalkii kalmashaqati waa dhibaatada fi safar xaala ku sugan tahay fasafaru safarku cilatun waa cillo ciladaasoo litashriici lxukmi xukunka in la jideeyo u sugnaaday wa huwa xukunkuna alqasru waa salaad gaabinta wasafaru safarku amrun waa arrin mushtamilun kulansanaa cala alxikmati xikmadii wahiya xikmatuna waxay takfiifulmashaqa dhibaatada in la fududeeyo wa huwa safarku mushtamilun waa kulansanaa calayhaa xikmadaas oo takfiifulmashaqaha qaatcan waa la hubaa safarka dhibaa ku jira haddii marka loo fuudeeyo laydhaha iska afur salaadana gaabi dhibkii waa ka fuudaana qacan safkar in dhib ku jira waa la hubaa liqowli nebiga u daliila in dhib ku jira sala allahu calay wasalam oo nebigu yidhi asafaru qidcatu min alcadaab safarku waa qayb cadaabka ka mida safarku waa qayb cadaabka ka mida falmacnaa macnaha macnaha almaqsuudu looga qastaa min sharci lxukmi xukunka la jidayntiisa oo ah in dhibaatada la fududeeyo culima waa la ogaana xusuulu soo xasilidiisa qacan si go'an u soo xasila oo dhibka waa laga fududeeya wa milu waxaa la mida albaycu baaca fa innahu baaca idaa kaana saxiixan hadduu yahay xasala minhu lmilku milkiya ka soo xasila qofkii wax gatay inuu wixii uu gatay milkiyo alladii milkigaasoo huwa almaqsuudu looga qastaayey bilcaqd beecadana taasaaba looga qastaayay in kanuna uu badeecad milkiyo kanuna lacag milkiyo qowluhu ku yidhi aw ixtimaala wadaalika mihaalkii ka wadci zawjati waa caaska loogalmooshadeedoo kale bacda alcaqdi nikax ka gadaal loo galmoodo fii luquuqi nasabi nasabka sugnaashadiisa iyo haleeridiisa xaaluu ku sugnaaday wadcigu u sugnaa ee yaquunu wuxuu ahaadaa fiiri xusuululmacnaa macnihii inuu soo xasilo muxtamilaan mid suurtagalah oo ixtimaalu noqona qaci ma dhigi karti macnihii nasabku ku sugnaanaya waa ixtimaal ee qaci maaha wadaalika mihaalkii ka wadci zawjati waaye maxaa yeelay fiiri fa inna usuula nudfati zawji ninka manidiisu inay soo xasisho fii raximi zawjati xaaskiisa riximkeeda inay ku soo xasisho huwa xusuulkaasu cilatu hubuuti nasabi nasabka sugnaanshadiisa cillada keeni waa kaas oo jirkiisa dhiiggiisiya ilmaha laga abuura walaakiin haadaa kan oo ah xusuulu nudfati zawj amrun waa arrin khafiyun qarsoon waa arrin qarsoon laa sabiila waddo lilidilaaci daalacasho uma sugnaan calayhi arrinkaas la daalacdo cidna ma daalaco karto arrinkaas iyo wata'akudi in la hubsado minhu arrinka oo layha horta ma xasishay manidii oo ma ku xasishay weliba riximka lama rabo meel kale marka qaacidaduna waxay tahay idantasharat alxikmatu aw khafiyat culliqa alxukmu bimadinatiha a qaacidaa idantasharat alxikmatu xikmadu hadday intishaarto ow khafiyad ama ay qarsoonaato culliqa alxukmu bimadinatiha xukunka waxaa lagu xidhaa meesha loo malayna meesha loo malayna tusaale tusaale waxaan nidhi xikmaddu waxay ahayd xikmadda oo safarka qofka musaafirka looga fudeeyey salaadii qayb ka mida afurkii loogu ogolaaday waa maxay takhfiifulmashaqa soomaa laakiin mashaqadii waa intishaar mashaqadii qofka musaafirka goormay ku imaanay isku mar miyay ku imaanay dadkii waxa wey waa kala duwayn midaa gaari ku safra midaa diyaarad ku safra midaa faras fuula midaa rati fuula midaa lugayna dadkaas marka mashaqadii ma isku maray ku imaanay maya xataa labada lugaynayda labada lugaynayda isku mar mashaqadu ku imaamaya ha labadooda isku mid dhibtoo maayaan hadda waa labada lugaynayda waaxidkan waa iska reer magaal barfuruge markaasuu marku afar tilaabo qaaday shan kilomitr uu haraahida kanuna waxa weeyaan waa mid caanageel ku korayo waxa weeyaan seed socota markaasuu konton kilomitr intas ka socda iska seexa isagoon xaataa wax yar cajista dareemay labadooda marka isku mar mashaqa ku imaamay mid diyaaraduu korayo inta hoteelkan iska sexdo gaari qabow mukayf lagulu qaadaa diyaarad mukayfle la saara markaas hotel mukayflena kaga gud midna waxa lugtu maara marka mashaqadii aan xadaysmayn goormaa mashaqa imaanaya lama xadii karo sidaas darteeda waa intishaarta xikmadii soo ma ahan xukunkii xaa lagu xihay meesha loo marayna xikmad u ah safar macnaha guudoo ka dhexeeya lagu xihay tanna waa maxay waa qarsoontay khafiif in manidii ku xasisho riximka dhexdiisa waa arrin qarsoon soo maaha xukunkii waxaa loo xihay meel lagu malaynayo mani inay tiido oo ay riximka dhex gasho oo waa maxay nikaax iyo jimaac inuu dhaco waa la malaynaa marka mani inay riximkii gasho waa la malaynaa soo ma jeedi meeshaasa lagu xidhaa qaacidadii markaasay noqotay idantasharat ilxikmatu xikmaddu hadday intishaarto la dabdi karin ow khafiid ama ay qarsoonaato culliqa alxukmu bimadinatihaa xukunka waxaa lagu xidhaa meesha loo malayna takfiifulmashaqadii xikmaddii ahayd xukunkeedii maxaa lagu xidhay safar middaan oo ah luxuuqu nasabna xukunkeedii maxaa lagu xidhay alcaqdu maca alwadci amase alcaqdu maca imkaani alwadci labada midde labadaasana lagu xidhay لا سيستجيب الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم